sulah jafar aada bay umahadsan tahay haweeneydan waxay ahayd haweeney walxaa qarxa isku soo xirtay bombana loo soo dhiibay waxay toos usoo weerartay saldhigga booliska baardheere ee gobolka gedo controolkii oo banaanka oo ciidanka waardiyaha kore ay ka qabanayaan intii stationka aan lasoo gaarin ayaa lagu istaajiyey markii askartu ay ku amreen inay istaagtana waxay tuurtay bamba bambadii oo meel ciidanka u dhow ku qaraxday kadib ciidankiibaa halkaa ay markaa taagnayd baa lagu toogtay khasaaro kale maysan geysan waxyaabihii ku xirnaana maysan qarxin halkii ayaa lagu toogtay kadib waa la baaray qalabkii ku xirnaa iyo waxyaabo fariin ah oo markaa lasoo dirayo loo soo dhiibay baa laga furay ilaahay mahadiis waa lagu guuleystay in saldhigii gudihiisa ay dhibaato shacabkii halkaa loogu adeegayay iyo ciidanka intaba inay dib ugeysto waa waa guul baa laga gaaray way marka ayadiina halkii ayay ku dhimatay bambo bay tuurtay baad nagu tiri laakiin sawirada laga qaaday haweeneyda kama muuqdaan waxyaabo qarxa oo ku xirxiran marka sidee warkaasi lagu rumaysan karaa haddii aanayba sawiradii ka muuqan walxihii qarxayay oo ku xiran gabadha
waxyaabahaas iyo macluumaad kale oo laga hayo waxyaabaha aan rabno inaan soo bandhigno ayay kamid tahay ilaa haddaan baaritaano ayaa socdo xogta oo dhamaystiran ma aha waxaan hadda aan aan usoo bandhignay saxaafadda keliya saxaafadda waxaan lasoo wadaagnay in ayadiina halkaa lagu toogtay gacantana lagu dhigay laakiin macluumaadkii oo dhamaystiran meelihii laga soo abaabulay iyo halkii iyadoo ay ka timid iyo waxay sidatay iyo waxaasoo dhan raadidkiisii oo dhan way socdaan mar dhan baan rabnaa insha allahu tacaala baaritaankaas iyo waxay wadatay oo dhan dhamaystir waayahay guddoomiye insha allah lasoo bandhigo guddoomiye baaritaanka ka hor laakiin waxyaabaha ugu horeeya oo lasoo bandhigo mar haddiiba la sawirayo qofkii meydka ahaa waa wixii qarxayay oo sawirka ka muuqda lamana arag marka dadka qaar baaba shaki ka qaba in haweeneydaasi ay isqarxin rabtay sow ma ahayn in durbadiiba haddii sawir laga qaadayo aada tustaan weriyayaasha iyo dadweynahaba qalabkii qarxayay oo ku xiran
qalabkani horta wuxuu ahaa qalab casri ah oo aan sidaa u weynay oo ay maaragtay hoosta ugu jiray ayuu ahaa marka in xilliga la duubayo naftirkeedu xilli inteenada la damiyey oo baaritaanada iyo qalabkii miina baarki wixii oo dhan laguma qaraabay dadku sawiraayo kor ka sawirteen ama saxaafadii ama qoladan kale marka wakti badan ayay taalay banaanka oo loo dhawaan waayey oo ilaa qolada miinabaadka loo yeero la keeno marka xogteeda oo dhamaystiranna waxaa rabnaa insha allah inaan markaa saxaafadda aan la soo wadaag waayahay marka ma la aqoonsaday gabadha oo dadka deegaanka miyay ka mid tahay mise waa qof aan la garanayn
gabadhani dad fara badan ayaanu tusnay wejigeeda inay arkaan ilaa haddadan lama aqoonsan baaritaano badan ayaa socdo qalab ay sidatay indhashareer oo kale ayay wadatay markaas laakiin kuma labasnay jeedadkeedii ayaa laga soo saaray sidaa la socoto annaga gobol gobolkani gedo waxaanu ka mamnuucnay in indhashareerka maadaama waxyaabaha mishinka lagu fuliyo uu yahay in gobolkani lagu qaato si ma aragtay dadka mishinada sameynaya aysan noogu dhuuman marka ma garanayo in goboladii indhashareerka lagu isticmaalayo ay ka timid iyo in markaas siyaabo kale ay rabtay inay u isticmaasho indhashareero badan baa laga soo bixi jeedadkeeda marka dadka qaar waxay leeyihiin deegaanadan indhashareer laguma isticmaalaynin islaantan bacdama indhashareer ay wadato gobolo kale ka timid gaari baa lagu keenay waa waxoogaga dadka way leeyihiin dadka qaarna in gudaha aysan ka baxsanayn baa weli jira laakiin guud ahaan hadda baaritaanka ma dhamaystirno haddii meelo kale ay ka timid iyo haddii gudaha magaalada laga laakiin guddoomiye guddoomiye qof sidaa loo soo abaabulay oo sidaa loo soo qabanqaabiyey oo qalabkaa lasoo siiyey in uu isi soo mutaxo oo jidkii laga soo gelaya saldhigga uu isi soo taago bamgacmeedna tuuro isagoo markaa damacsan inuu isqarxiyo sheekadaasoo uma muuqato mid ay weli wax ka dhiman yihiin
hawshani ma ahayn keliya in saaka markii dhacdadani ay dhacaysay inaan ku baraarugnay ama ka hortagii markaa laga hortaga keli lagu ogaaday ilaa saddex isbuuc baan xogtaasi haynay in al-shabaab ay soo diyaariyeen gabdho miinooyin lagu soo xiray in deegaankan anagoo aan joogno lagu soo weerari doono xogtani waa daba soconay waxaa kaloo horey oola socotaa in gaadiid qaraxyo ah ee magaaladani kusoo wajahnaa meel dhowr kilomitr looga hortagay inta badan waxaanu ku dadaalna anagu in intaysan dhibaatooyinka waaweyn oo qaraxyada iyo waxyaabaha lamidka iyo dagaalada weerarka ay qaadayaan intaba intii aysan soo gaarin inaan ka hortag aan sameyno oo xogtoodii gudahoodii iyo meelo kala ilo kaleba aan ka raadina inaan helno xogtani marka xog waxay ahayd aan horay ciidamada aan aan ogala hadalnay inay jirto gabdha lasoo diray oo barnaamij sidaas fulin doono diyaar diyaar diyaar baaba loo sii ahaa maaragtay uga hortageen diyaar ba loo ahaa ha waxaad ii sheegtay inaad horey xog ugu sii hayseen in ay jiraan haween ay al-shabaab soo direen oo miinooyin lagu soo xiray marka maadaama haween aad tiri waxay u muuqataa tiro hal ka badan inay tahay haddii mid hadda la dilay oo ay dhimatay weli feejignaantii miyaa jirta oo kuwo kale miyaa magaalada ku jira waa caddahay kuwo kale inaan difaacoodii u diyaarsan nahay ma ahan midani keliya xogta anagu aan hayno way ka badan tahay